magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga hirgeliyey xarun ganacsi oo u gaar ah agabka isboortiska taasoo la magac baxday city sports munaasabada xariga looga jarayay xaruntan loogu talagalay agabka isboortiska ayaa waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan sidaani ciyaartooy hore iyo ganacsato axmed cabdulaahi yuusuf milkiilaha xaruntan ayaa ka waramaya ujeedka ay u fureen carwadan oo meeshan waxaa ka furay magaalada beledweyne oo city sports ah baahi fara badan oo calaashaan maxaa lii jiray loo qabo yacni gobolka awgiisa yacni waxaan go-aansaday marka inaan carwo sports oo dhammaystiran oo agab waliba laga helayo oo sports nooc waliba ah inaan calaashaan maxaa lii jiray aan ka furo marka alxamdulilah waatan hadda maanta la daah furay oo calaashaan maxaa lii jiray meeshaan laga hirgeliyey marka insha allah waxaan rajaynaa in dhammaan reer beledweyne baahidii ay u qabeen yacni aan kaamili doono ay noqon doonto baahidii xamar loo aadi jiray inay kasoo dhawaad doonto insha allah saasaan rajaynaa hadduu laa idmo sax waay bee ma ahan sababta waa baahi aan arkaybo inaan furo wax sababta igu dhaliyey maadaama in muddo aan ka maqnaay baahi aan arkay oo in loo baahan yahay muhiim ay tahay oo sportska xaggiisa ah sine yacni gobolka u baahan yahay ayaan arkay taas darteeda yacni igu dhalisay inaan furo barnaamijkan sportska ah marka alxamdulilah nootana waa hadda maanta aan ka daafurnay insha allah yani waxaan rajaynaa baahi dambo meel dambe loo raadiyo inaysan dhici doonin oo yani ay noqoto yani baahidaas mid hadda ka bacdi yani gobolka aan toos aan ugu hirgelino oo baahidii meelaha xagga fofog loo dooni jiraybo yani aan soo dhaweyn insha allah saasaan rajaynaa boqolkiiba boqol gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan sidaani iyo xasan xaaji jaaburi oo ka mid ah ciyaartooydii hore ayaa bogaadiyey bismillaahi raxmaani raxiim waxaan aada ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galno carwadan cusub oo maaragtay laga furay degmada beledweyne waxaad dareemeysaa waqti fara badan inaan agabkan iyo maaragtay biladahan iyo koobkan aan xamar u dirsan jirnay waxaan rabnaa marka maanta inaan fursadan anagoo ka faa'iidaysanayna ugu mahad celino ninkan walaalkeena in muddaa wadanka ka maqnaay maanta wadanka uu kusoo laabtay wuxuu noo soo kordhiyay faa'iido weyn oo aad dareemaysa maanta baahiyada aan u qabnay sboortiska qalabkiisa noocyadiisa kala duwan in maanta degmada beledweyne ay xaadir ku yihiin waa ugu mahad celinaynaa carwa city waxaan leenahay waa carwadii ugu weyneed ee laga furo degmada beledweyne waa ugu mahad celinaynaa saaxiibkeen in maaragtay sidaan iyo si lamid eh maaragtay meelo xarumo kale ka furo xaafadaha beledweyne ayaan rajaynaynaa insha allahu aadaan u bogaadinaynaa carwa city marka waxaan leeyahay waa dhalinyaro isku tageen abaabuleen aada iyo aad ayay umaadsanyihin waa baahida loo qabay magaalada beledweyne bah sports annaga hadaana odayaalana jiilka soo baxaayo ayaa u baahan waxa maanta qalab yaalo magaalada diyaaradaa lagu keeni jiray maanta maasha allah city aada iyo aad ayay umaadsan yihiin dhalinyarada abaabulsho maskaxdooda ka soo baxday waa mahadsantihiin baahida la qaba magaalada ayaa fiirseen waxni ugu dayda allaha keena ayagana marka aada iyo aad insha allahu tacaala ilaah waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay nii barakeeyo barake iyo iimaanba allah niigu daro aada iyo aadaan umahadsantihiin insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
magaalada beledweyne ayaa waxaa ka jiray baahiyo kala duwan oo dhinaca agabka isboortiska ah iyadoo loo doonan jiray magaalada muqdisho iyo meelo kale